laawiyiintii cutubka siddeedaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi waxaad keentaa haaruun iyo wiilashiisa oo isaga la jira iyo dharka iyo saliidda lagu subkado iyo dibiga ah qurbaanka dembiga iyo labada wan iyo dembiisha ay kibista aan khamiirka lahaynu ku jirto oo ururka oo dhanna waxaad ku soo shirisaa iridda teennada shirka oo muusena waa yeelay wixii rabbigu isaga ku amray oo ururkiina waa lagu soo shiriyey iridda teennadii shirka kolkaasaa muuse ururkii oo dhan ku yidhi waxaanu waa waxa rabbigu amray in la sameeyo markaasaa muuse wuxuu soo kaxeeyey haaruun iyo wiilashiisii oo biyuu iyagii ku maydhay oo wuxuu isagii u geliyey jubbaddii oo dhexdana wuxuu ugu xidhay dhaxidhka oo wuxuu u geliyey khamiiskii eefoodkiina wuu u geliyey oo dhexdana wuxuu ugu xidhay dhaxidhkii eefoodka oo daabaca lahaa oo kaasuu isagii ku xidhay oo haddana wuxuu isagii saaray laabgashigii oo laabgashigiina wuxuu geliyey uuriimkii iyo tuumiimkii oo madaxana wuxuu u saaray duub oo duubka dhankiisa horena wuxuu ku dhejiyey waslad khafiif ah oo dahab ah oo ah taajka quduuska ah sidii rabbigu muuse ku amray markaasaa muuse soo qaaday saliidda lagu subkado oo wuxuu ku subkay taambuuggii iyo waxyaalihii gudihiisa ku jiray oo dhan oo dhammaantoodna quduus wuu ka dhigay oo qaarkeedna wuxuu toddoba jeer ku saydhsaydhay meeshii allabariga oo wuxuu subkay meeshii allabariga iyo weelasheedii oo dhan iyo barkaddii weysada iyo salkeedii si uu dhammaantood quduus uga dhigo oo saliidda lagu subkado qaarkeedna wuxuu ku shubay haaruun madaxiisa oo isagii wuu subkay si uu quduus uga dhigo oo haddana muuse wuxuu soo kaxeeyey wiilashii haaruun oo wuxuu iyagii u geliyey jubbado wuxuuna ugu xidhay dhaxedho duubabna wuu u duubay sidii rabbigu muuse ku amray oo haddana wuxuu keenay debigii ahaa qurbaanka dembiga oo haaruun iyo wiilashiisiina gacmahooday madaxa ka saareen dibigii qurbaankii dembiga ahaa markaasuu dibigii gowracay oo muuse wuxuu soo qaaday dhiiggii oo farta ku mariyey geesihii meesha allabariga oo meesha allabarigana sidaasuu ku daahiriyey kolkaasuu dhiigga ku agshubay salkii meesha allabariga quduus buuna ka dhigay si uu kafaaragud ugu sameeyo oo wuxuu qaaday kulli xaydhii uurka ku jirtay oo dhan iyo xuubkii beerka ku dul yiil iyo labada keliyood iyo xaydhooda oo muuse intaasuu ku dulgubay meesha allabariga laakiinse dibigii iyo haraggiisii iyo hilibkiisii iyo uuskiisiiba wuxuu ku gubay meel xarada dibaddeeda ah sidii rabbigu muuse ku amray oo haddana wuxuu keenay wankii ahaa qurbaanka la gubo oo haaruun iyo wiilashiisiina gacmahooday madaxa ka saareen wankii oo isna wankii wuu gowracay markaasaa muuse dhiiggii ku dul rusheeyey hareeraha meesha allabariga oo wankii xubinxubin buu u kala googooyey markaasaa muuse wuxuu gubay madaxii iyo xubnihii iyo xaydhii oo isna uurkujirtii iyo addimadii ayuu biyo ku maydhay markaasaa muuse wankii oo dhan ku dul gubay meesha allabariga waayo kaasuu wuxuu ahaa qurbaan la gubo oo caraf udgoon loo bixiyo wuxuuna ahaa qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo sidii rabbigu muuse ku amray oo haddana wuxuu keenay wankii kale kaasoo ahaa wankii quduus ka dhigidda oo haaruun iyo wiilashiisiina gacmahooday madaxa saareen wankii markaasuu wankii gowracay oo muuse wuxuu soo qaaday dhiiggii oo wuxuu mariyey haaruun caradda dhegtiisa midig iyo suulka gacantiisa midig iyo suulka cagtiisa midig oo haddana wuxuu keenay haaruun wiilashiisii kolkaasaa muuse dhiiggii mariyey caradda dhegahooda midig iyo suulka gacantooda midig iyo suulka cagtooda midig oo muusena wuxuu dhiiggii ku dul rusheeyey hareeraha meesha allabariga markaasuu soo qaaday baruurtii iyo badhidii iyo xaydhii uurka ku jirtay oo dhan iyo xuubkii beerka kuyiil iyo labadii keliyood iyo xaydhoodii iyo bowdadii midig oo dembiishii ay kibista aan khamiirka lahaynu ku jirtay oo rabbiga hortiisa tiilna wuxuu ka soo baxaya xabbad ah kibis aan khamiir lahayn iyo xabbad ah moofo saliid leh iyo xabbad canjeero ah oo wuxuu saaray baruurtii iyo bowdadii midig oo intaas oo dhan ayuu saaray haaruun gacantiisii iyo gacantii wiilashiisa oo sida qurbaanka la ruxruxo ayaa rabbiga hortiisa lagu ruxruxay kolkaasaa muuse gacmahoodii ka qaaday oo wuxuu qurbaankii la gubayey kula dulgubay meesha allabariga oo waxay ahaayeen quduuska dhigidda oo caraf udgoon loo bixiyo taasu waxay ahayd qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo kolkaasaa muuse qaaday sakaarkii oo rabbiga hortiisa ayuu ugu ruxruxay qurbaan la ruxruxo aawadiis oo kaasu wuxuu ahaa qaybtii muuse ku lahaa wankii quduuska dhigidda sidii rabbigu muuse ku amray markaasaa muuse qaaday saliiddii lagu subkado qaarkeed iyo dhiiggii meesha allabariga ku korgiilo oo wuxuu ku kor saysaydhay haaruun iyo dharkiisii iyo wiilashiisii iyo dharkii wiilashiisa oo wuxuu quduus ka dhigay haaruun iyo dharkiisii iyo wiilashiisii iyo dharkii wiilashiisaba markaasaa muuse haaruun iyo wiilashiisii ku yidhi hilibka waxaad ku ag karisaan iridda teendhada shirka oo halkaas ku cuna hilibka iyo kibista dembiisha quduuska dhigidda ku jirta sidaan u amray oo aan u idhi haaruun iyo wiilashiisu waa inay cunaan oo hilibka iyo kibista wixii ka hadhaana waa inaad dabku gubtaan oo idinkuna waa inaydan ka baxin iridda teendhada shirka intii toddoba maalmood ah ilaa maalmaha quduus laydinka dhigay ay dhammaystirmaan waayo isagu wuxuu quduus idinka dhigayaa intii toddoba maalmood ah oo rabbigu wuxuu amray in la yeelo sida maantadan la yeelay in kafaaragud laydiin sameeyo oo intii toddoba maalmood ah habeen iyo maalinba waa inaad ag joogtaan iridda teendhada shirka oo rabbiga amarkiisa xajiya yaydnaan dhimanine waayo sidaasaa laygu amray oo haaruun iyo wiilashiisiina way wada yeeleen waxyaalihii rabbigu amray oo uu gacanta muuse u soo dhiibay oo dhan